mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada galmudug iyo maamulka gaalkacyo oo ay weheliyaan marti sharaf kale ayaa waxa ay dhagax dhigeen qeybo cusub oo lagu kordhinayo iskuulka deegaanka laasacada leh ee gobolka mudug dhismahan oo qeyb ka ah mashruuca g b e ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda waxbarashada galmudug iyo tan federaalka mubaarak cilmi diini madaxa mashruuca g b e ee wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay maanta waxaan iskugu imaanay dhagaxdhigga iskuulka laasacdale iskuulka laasacdale wuxuu ka mid yahay iskuulladii lagu aasaasay emergency educationka oo jiingadaha ka dhisnaa maantana uu maraayo in permanent structure laga dhiga waxbarashada si joogta inay u socoto waxay ka mid tahay qorshihii waxbarashada shanta sano ee wasaaradda waxbarashada galmudug waxay ka mid tahay qorshihii dowladda galmudug ay u qorshaysay in dadka reer galmudug ay noqdaan qof waxbarta iyo qof waxbara dadka ay noqdaan si dadka loo hago mudane gudoomiye meeshan waxaa laga dhisi doonaa laba fasal oo standardka wasaaradda waxbarashada qaabkeeda u dhisan oo badkeeda uu yahay toddoba sideed looguna talagalay galaaskiiba inay dhigtaan sagaashan arday ay noqdaan boqol iyo siddeetan arday marka laisku daro galabkii iyo subaxii duqa degmada kaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo dhankiisu hadal ka jeediyey dhagaxdhigga ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay qeybahan lagu soo kordhiyey iskuulka annaga dowlad hoos ahaan wax weyn bay noo tahay runtii mashaariic badan oo fara badan oo runtii dowladda ka timidna gaalkacyo waa ka fushay iyo deegaanada hoos yimaada maalinba intii la gaari karo sanadii lasoo dhaafay haddii emerjensida lacagii la bixin ay xumaadeen bulshada beddelkeeda waxay hayseen mashaariic xoogle ay fulayso taasna waxaan rabaa runtii inaan madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaari qorqor uga mahad celiyo mudane madaxweyne aad iyo aad baa u mahadsan tahay wasaaradaha kala duwan ee shaqooyinka wadan waxle waa mahadsantihiin gudoomiyaha waxbarashada gobolka mudug axmed aadan jaamac ayaa ugu dambeyn goobta ka hadlay waxaanu bogaadiyey dhagaxdhigga waa aad baa u bogaadinahayaa deegaanka laasacdaleh oo qayb weyn ka qaatay inay halkan dhismahan horena laga dhiso maantana markana la ballaariyo qolol cusub lagu daro waa bogaadinayaa ayagoo sida la yaqaanba halkan saaka laga dhagaxdhigahayo dhismihii labaad oo deegaankan laga dhisayo sidaan ognahay waa wasaaradda waxbarashadu waxa loogu talagalay cabirka dhulka ay wasaaraddu standard baa la yidhaha laakiin soomaali dadka waa soomaali baa annaga ku fahmi karnaa cabirkii wasaaradda waxbarashada ugu talagashay inay wax ka dhisto yacni waa waa dhiibeen horay u dhiibeen laba sano ka hor waa la dhisay saakana tii labaad ayaa la ballaarinayaa qaybaha cusub ee lagu soo kordhiyey iskuulka laasacda leh ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada deegaankan oo hoos taga degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug